daraasada walal horta waxaan sameynay muddii soo socotay sanadii bar ka hor baan bilownay marka bishii april baan sii daynay waxyaalaha ay hadda kusoo beegay yani kenya inay muhiimad leedahay waxaa kamid a duruufta waxbarashada soomaaliya oo aad moodid in ay weli doodo fara badan ay ka taagan tahay dadkiina aad moodid dadka ka shaqeeya ha noqoto ama siyaasiyiinta ha noqdo ha noqdaane in aad dooda mataqaanaa dhabta aynan weli aad moodid in aynan abaaraynin marka yani arrimaha haysta waxbarashada soomaaliya aada u fara badan yihiin sidee loo kala horreysiiyaa kee laga bilaabaa arrimahaasaad moodaa inay weli aynan cadcadayn doodaha dhabtaa maxaa ula jeedaa doodaha dhabta waxaa loo jeedaa horta yani waddan kastaoo nidaam kasta waxbarashada wuxuu waxaa ka jira cilado la xidhiidha dhinaca waxbarashadiisa oo isaga maaragtay qoseeya marka soomaaliya markay timaado cilad kastao waxbarashada oo la sheego way ka jirtaa ka bilow manhajka ku xijisay luqadda ku xijisay macalimiinta ku xijisay facilitieska ardada wax lagu barayo oo fasaladii waxyaalahaas oo dhana marka marka xalinteedu marka waxay u baahan tahay in sida ku habboon loo abaaro waa garta marka daraasadan hadda aad soo saarteen waxyaabaha aad ku xusteen waxaa ka mid a in macalimiinta iskuullada wax ka dhiga ama jaamacadaha guud ahaan soomaaliya inaanay ahayn macalimiin taya leh inkastoo laga yaabo qaarkood inay waxbarasho jaamacadeed ay haystaan haddana laakiin dhinaca kale marka laga fiiriyo in maadada ay dhigayaan aanay takhasus gaara u lahayn aqoonteedii aana lahayn tababar aanay u soo qaadan maxaa qaybtaas sida gaarka ugu soo qaadateen wallahi macalinku dee waa tiirka waxbarashada ay ku taagan tahay yani waxbarasho suuragal ma noqonayso ilaa macalin uu tababaran oo maaragtay aqoonna uleh waxa uu sameynayo la helo marka macalimiintu sida daraasadaan ku xusnay mashahaar fiican lama siiyo maadadii maadooyinka loo baahdaa oo takhasuskaana qaar fara badan ma haystaan marka kuwa iskuullada dawladda ka shaqeeyana maba helaanba mushaharka si joogta ah marka arrinta macalimiintu waa waa arrin muhiim ah oo u baahan dadka iskuullada iskale iyo dawladduba in ay si wada jir oga hadlaan laakiin anigu waxaan isleeyahay horta dood waxay u baahan tahay in laga soo bilaabo dhinaca wasaaradda wasaaraddu iyo dalabuhu muddaba waxaa jira isjiijiid iyo wada sheekaysi iyo de dadkii markay isu yimaadaan wax ka wada dhexeeyo aragtiyo fara badan oo kala duwan baa lasoo bandhigaya marka dawladdu waxay anigaan dhihi laha waxay ku habboon tahay in ay wakti badan geliso sharci dejinta meeshii iskuulla private ah ka jira daladuhu waa dad hadda rangaraynaya iskuullo private oo iyagu ay leeyihiin dawladdiina marka weli may dejinin shuruucdii lagu kala hagi lahaa iskuullada privateka iyo sharci waxbarasho marka waxaan dhihi lahaa muddada yarta ee u hadhay waxaa ku habboon in wakti badan ay geliso dawladdu iyada oo la tashanaysa daladaha in ay dejiso shuruucdii waxbarashada oo baarlamaanku uu maaragtay ansixiyo iyaguna siyaasadihii cadcaddaa ee lagu mar lagu lagu mataqaanaa hirgelin lahaa waxbarashada ay sameeyaan markaasaa waxaa imanaysa in daladaha lala xisaabtamo markaasa waxaa imanaysa daladaha in la fiiriyo tayada waxbarashada ay soo gudbinayaan markaasaa tallaabadii xigtay oo ah manhaj dejin walaal manhaj dejintu ma hawl sahlan ma aha oo wakti badan bay qaadataa hadda tusaale ahaan waddanka afghanistan oo muddaba sida soomaaliya o kale soo maray ilaa hadda manhaj midaysan ma laha yani manhajku wakti buu qaadan lakin waxaa loo baahan yahay waddadii manhaj dejinta in la bilaabo wayna socotaa waddadaas in la bilaabo ayaa ayaa habboon adaa raalle dhinaca kale waxaad daraasada aad ku xuustay cabdullaahi in luuqadaha xataa wax lagu baro ardayda soomaalida ee gudaha soomaaliya wax ku baranaysa in aanay afkii soomaaliga aanay ku jirin oo inta badan la adeegsado luuqadaha carabiga iyo ingiriiska maxaa ku jaban haddii taa lagu dhigo mar haddii dadkii af soomaaliga ku hadlo oo dhinacaana waxbarashadii ay ahaato mid luuqad kale lagu dhigto maxaa caqabada oo ka taagan maxaa dhib oo ka jira waa su-aal aada muhiim o ah runtii waxaa caqabad ah luuqadaada hooyo oo ilmuhu luuqadiisa hooyo in wax lagu baro waa midda ugu fiican ilmaha wax la barayo uu ku fahmo marka jahawareerka dhinaca waxbarashada haddaan dhinaca luuqadda la xiriira haddaan dib ugu noqdo taarikh ahaan soomaaliya wixii ka horreeyey toddobaatan iyo labadii saddex saddex luuqadood ba wax lagu barin jiray ardada iskuuladii yareed ee jiray waxa wax lagu barin jiray ingiriis af carabi iyo talyaani marka do toddobaatan iyo labadii nineteen seventy two dawladdii gacaanka waa tii qaadatay go-aan ah in af soomaaligu uu noqdo luuqadda rasmiga ee dawladdu leedahay iyo luuqadda iskuulladu ay ku bartaan marka laga bilaabo waktigaas af soomaali baa dadka wax lagu bariyey luqadii soomaaliga mataqana ardada lagu bariyey iskuullada ay ardada wax ku baranaysay marka waxaa dhacay dawlad la-aantii waxyaalahay keentay waxaa kamid ahaa doodaas marka dib baad moodaa inaad unoqotay unoqotay oo dadkii dalladaha oo iskuullada sida tadawaca ku bilaabay luqadii iyaga u sahlanayd oo manaahijtii iyagu ay keeni kareen luqadaha ay ku qoraayeen bay mataqaanaa bilaabeen dan waxaa sii xigay in iskuulladii markay private noqdeen in luqadda ajnamiga ay noqotay selling point waxyaala iskuulladu ay ka ay mataqaanaa isku xayisiin karaan oo ay dhihi karaan arday kusoo jiidan karaan marka waxaad moodaa in aynan garawsanayn dhibaatada ay waktiga fog ku leedahay in ardaygii lagu baro luuqad aan luuqadiisii ahayn marka dhadhanka aqoontu ay leedahay maadada la barayo ardaygu ma gaarayo ilaa afkiisa hooyo lagu baro waa gartay marka ma kula tahay si ardaygii ilan adduunka inta badan hadda luuqadda inta badan standardka ah ee caalamku inta badan uu ku wada xiriir waa luuqadda ingiriiska carabida way soo raacdaa luuqado kale way jiraan laakiin mar haddii qofkii soomaali yahay in waxbarashadii qayb ahaana afkii soomaaligana xoog la saaro luuqadihii kalena aan laga tegin si ardaygii marka uu waxbarashadii sare uu dhammaysto si fursadaha uu heli karo iyo xiriirka uu la samayn kara dadka kale aan soomaalida ahayn ay u sahlanaato taa ma qabta adiga wa waan qaba walaal isma diidayaan labadan arrimood haddaad maaragta aniga kaan ka hadlayo leh ilmihii waa in lagu baro afkiisa hooyo iyo in luuqadihii ajnabiga inuu barto labadaas isma diidayaan yani waxaa la heli waxaa la samayn karaa in maadooyinkan ajnabiga luuqadaha af carabiga ingiriisiga iyo luuqadihii kaleba markaas loo arkay inay muhiim tahay in wakti hore ardada ay bilaabaan tayadoodana la xoojiyo annaga waxaan leenahay iyadoo luuqadii ajnabi luuqadihii ajnabiga ah la baranayo ay muhiim tahay sidii xilligan aan joogno ayaa haddana waxaa loo baahan yahay in af soomaaligii la xoojiyo oo ay noqoto siyaasad cad mid dawladdu ay ka leedahay iyo dadka dalladaha ka shaqeeya